subax wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhawaada warka subaxnimeer aad i haysanay qodobadaad ku dhagaysan doontaan saake waxaa ka mid ah dhallinyarada ku shaqaysata xirfadda farsamada gacanta oo kusoo badanaya jowhar beeralayda jowhar oo loogu baaqay isticmaalka nidaamka casriga beeraha soomaaliya iyo masar oo ku heshiiyey iskaashi istaraatiiji tababar sare loogu qaadaya aqoonta macalimiinta oo laga furay burco guryo loo dhisay dadka barkacyaasha oo laga hirgeliyey magaalada garowe tababar sare loogu qaadaya aqoonta dhallinyarada ee hanaanka doorashooyinka golaha deegaanka oo muqdisho lagu qabtay bulshada deegaanka buula bartiria ee duleedka magaalada kismaayo oo codsaday in wadooyin loo sameeyo wararka dibadda waxaa ka mid ah faransiiska oo maalin borordiiq ah u sameeyey dadkii ku dhintay duufaantii mayote
soomaaliya waxaa dhibaato ba-an ku haya saameynta isbeddelka cimilada sanad walba waxaan aragnaa abaaro qaybo ka mid ah soomaaliya ka dhaca daadad iyo fatahaado saameeya dad badan oo ku sugan gobollada qaar heer kulka cimilada oo sii kordhaya iyo dhibaatooyin kale oo badan haddaba si wax looga qabta dhibaatooyinka waa in bulsho ahaan aan la shaqeynaa dowladda federaalka ah ee soomaaliya dowlad goboleedyada iyo hay-adaha ka shaqeynaya wax ka qabashada arrimaha deegaanka joojinta xaalufinta dhirta isticmaalka bacaha iyo caagadaha iyo wax walba oo wasaqayn kara hawada muwaadin u istaag wax ka qabashada saameynta aan wanaagsanayn ee arrimaha deegaanka
mar kale subax wanaagsan dhegaystayaal magacaygu waa abdixsiis xasan mucalin waana subaxnimo salaasaha taariikhdu waxay ku beegan tahay afar iyo labaatanka bisha laba iyo tobanaad ee disembar sanadka labada kun afar iyo labaatanka dhallinyarada ku shaqaysata xirfadda farsamada gacanta ayaa kusoo badanaya magaalada jowhar saare cabdixuseen ayaa soo jeedinaysa
dumista birta iyadoo loo adeegsanayo dabka waa mid ka mid ah xirfadaha farsamada gacanta oo haatan kasii dabargo-aya magaalada tani jowhar cumar maxamed cali waxa uu ka mid yahay xirfadleyda ku shaqaysata birtumidda ee deegaansada magaalada jowhar waxa uuna si joogto ah u farsameeyaa digsiyada saxamada jalmadaha qaandooyinka iyo dhammaan agabka maacuunta ee loo isticmaalo cunista iyo cabista isagoo adeegsada macdanta iyo wixii lamid ah cumar ayaa gaashaan u noqday quusas badan oo danyar ah islamarkaana aanan awoodin in ay soo iibsadaan alaab cusub isagoo lacaga gaaraya shan kun ilaa toban kun oo shilinka soomaaliga ah ku farsameeya digsiyada soo duleelmay midaan hadda waa timuufada luu sameynaya gambiska wallaahi hadda naag baan u sameeyey naagti aan u sameeyey hadda waaba iska maqan tahayba toban kuna oo u sameeyey midda tobanka kun waatan midaan muufada waay waxba maba maba joogtoba tanna waa tii jikada oo raashinka lagu karsanayaanba ka samee rabaaba iyadana wax fiican maba joogto markaad samaysad ood ku daashid waa labaatan kun soddon kun bay ku dhahayaan wallaahi hadda digsi hadda waa kan waa sameeyey dabadadaiska baqsanaa daboolkaas ayaan saaray naaga hadda waa u sameeyey shan kuna iska soo ogolaatay haa ilaa iyo biicadda ilaa iyo dhulkaasa alaabtan iyo waxaanaa la qaadanayay maacunta digsiyada iyo waxyaalaha soo baqiyaan samaynayna meelahaas baan usii dhiibaynaa dadka baadiyada meelahaas kaleo sii joogtaan usii geersiinaa maadaama hadda fasahaada oo dhaceen oo afarta koono oo biyo uu qabsaday wixii oo dhan hadda nooma soo galaan wallaahi hadda waxa hadda aniga oo shacab hadda aan u samaynayno beledka shacab sooma galoobo maadaama wakhtigii hore shacabka soo galayay shaqada waa kala socotay hadda sidii hore maba ahaba wax walba waa waa iska samaynaynaa waxna iga qaadanaya male wallaahi suuqa shaqla'aanaa ka dhacda wixii hadda oo meelaha laga soo qaado intaa samaysid wax kaagadanayo male dadkii adiga waa iska xoogsanaynaa dee ilmaha un gurigooda caanooda u helaynaa wallaahi intaas adiga intaas maalmood intaasoo waxa adiga ah fasahaadan micnaha dadkii ay usoo gudbooni maana fasahaad dadkii intii oo fasahaad jir lahayn dadkii waana soo gali lahayn maaho dad baad maba hayna maxa dadkii aan u shaqaynaynaaba agabkan hadda fasahaadan iyo waxaan intay dhicina xamar aan ka keensanay xamar markaan ka keensanay ilaahay kuuma darnaade waxayna hadda waaba naga sii dhammaadeen ma wax hadda luu shaqeeyaaba leem xirfadan oo ah farsamada gacanta waxaa muddooyinkii dambe ku yimid in aanan la adeegsan oo bulshada u jaleeceen dhanka iyo teknolojiyada mahadsanid saara beeralayda jowhar ayaa loogu baaqay inay isticmaalaan nidaamka casriga ee beeraha cabdifataax axmed maclo ayaa soo jeedinaya tacabka beeraha iyo wax soo saarka dalagyada waa ildhaqaaleedka ugu weyn ee ay ku tiirsan yihiin dadka ku nool gobolka shabeellaha dhexe si sare loogu qaado loona horumariyo wax soo saarka beeraha ayay dhalinyarada aqoon-yahanada ah ee bartay cilmiga beeraha waxa ay soo jeediyeen talooyin wax ku owl ah kuwaasi oo ku khotoma horumarinta beeraha iyada oo la adeegsanayo agabka tiknolojiyadda iyo nidaamka casriga ah ee tacabka ee beeraha caalamiga ah maamul xigeenka jaamacadda zamzam ee xarunta magaalada tani jowhar maxamed faarax ayaa sharaxaya isticmaalka agabka tiknolojiyadda iyo faa-iidooyinka ay u leeyihiin beeralayda ku nool magaaladan jowhar iyo guud ahaan gobolka shabeellaha dhexe
runaanta haddaa isku dayo jawaabta su-aasha sidee sare loogu qaadi karaa waxsoo saarka dhanka beeraha ee gobolka shabeellada dhexe runaantii markii waxsoo saar la dhaho waxaa jiro factories badan ama waxyaabo badan oo xadidaya waxsoo saarka inuu sare u kaco iyo inuu maxay ahayd meel sare gaaraba waxsoo saarka sidii sare loogu qaado horta waxaa muhiima in la adeegsado technologies casria in la adeegsado technologieskaas casriga ahna waxay ka qayb qaadan karaan inuu wax soo saarku uu sare u kaco technologieska casriga waxaa kamid a mashino dhulka si fiican u diyaariya land levelka saxa iyo system irrigation system fiican oo ku habboon in la isticmaalo iyo sidoo kale markaas kadib in la doorto abuur tayale oo certified ah oo shahaado wato oo germination percentagekiisa amaba xadigiisa biqlitaanka oo aad u fiican yahay abuur noocaas in la adeegsado abuur caafimaad qabo nadiifa in la adeegsado oo cuduro iyo wax walba ama resistance ka ah cudurada iyo wax walba oo iska caabin karo ama si lamida sidaas tolerant u ah oo u dulqaadan karo cuduradaas ama free ka ah oo disease free ah oo cudurada dhan abuur saafi ka ah horta in la isticmaalo waa laga maarmaan marka koowaad abuurkaas markii la isticmaalo oo soo baxo abuurkaas waa in maxay ahayd toy beerta maamulkii kala duwanaayey ee beerta farm management saxan in la isticmaalo oo maxay ahayd toy beerta cuduradii cayayaanadii wixii soo wajahay oo dhan in laga ilaaliyo isla markaasina si fiican carada soil test haddii la heli karo dalkeena soomaaliyeed aad ugu baahan yahay laboratory soil testina male carada in la tijaabiyo oo testin lagu sameeyo carada la tijaabiyo carada nafaqadee ku yar nafaqadee ku badan in la dhaho run ahaantii waa crucial waa laga maarmaan iyadoo soil testi la sameynin waxba ma hagaagayaan caradii in la tijaabiyo nafaqadii ku jirta la fiiriyo caradii markii la tijaabiyo oo nafaqadii ku jirta la fiiriyo in caradii wax lagu beerto abuur sida hore usoo sheegaba tayala lagu beerto abuurkaas markii la beerto oo maxsuulkiisa oo aad u fiican yahay oo deegaanka ku habboon oo maadaama dhulkiin dhulkeena Soomaaliyeed inta badan uu daraay iska yahay ama simi arid uu yahay dhul biyo ay ku yariin uu yahay maxay ahayd toy drought tolerant ah dhahe abuur u dul qaada karo abaarta iyo wax la midka iyo biyo yarida u dul qaada karo stresseska kala duwan dunidu waxay adeegsataa agab tiknolojiyad casri ah kuwaasi oo sahla wax soo saarka muddo koobanna ku suurtageliya in beeruhu ay noqdaan kuwa lagu diyaariyo wax soo saarkooda soomaaliya iyo masar ayaa ku heshiiyey iskaashi istaraatiiji wasiirka arrimaha dibadda ee soomaaliya danjire axmed macalin fiqi ayaa kulan heer sara la yeeshay doctor bader abdal wasiirka arrimaha dibadda ee jamhuuriyadda carabta ee masar oo ka dhacay magaalada qaahira kulanka waxaa diradda lagu saaray xoojinta xiriirka labageesoodka ah iraadinta fursado iskaashi oo cusub iyadoo lagu heshiiyey in xiriirka la gaarsiiyo heer istaraatiiji labada dhinac ayay sidoo kale isku afgartay in la xoojiyo iskaashiga ganacsiga iyo dhaqaalaha iyadoo loo marayo madasha soomaaliya iyo masar oo lagu qaban doono qaahira bisha january sanadka labada kun shan iyo labaatanka inta lagu jiray wadahadalka wasiirka arrimaha dibadda danjire fiqi waxa uu bogaadiyey doorka muhiimka ee masar ay ku leedahay taageerida dadaalada dib u dhiska soomaaliya iyo siday uga go-an tahay ilaalinta madax banaanida midnimada iyo dhuleed ee soomaaliya wuxuu mar kale xaqiijiyey siday soomaaliya uga go-an tahay dhammaan heshiisyada ay la gashay masar isagoo hoosta ka xariiqa muhiimada iskaashiga joogtada ah ee lagu gaari karo xasilloonida iyo horumarka gobolka dhinaca kale wasiirka arrimaha dibadda ee wadanka masar ayaa mar kale xaqiijiyay sida masar uga go-an tahay taageerida madax banaanida midnimada iyo dhuleed ee soomaaliya si waafaqsan sharciga caalamiga ah wuxuu hoosta ka xariiqay dadaalada joogtada ah ee masar oo ay ku bixinayso taageerada dowladda iyo hay-adaha soomaaliya isagoo carab ku adkeeyey in la xoojiyo xiriirka xoogan ee u dhexeeya labada dowladood ee soomaaliya iyo masar guryo ayaa loo dhisay dadka barkaxayaasha ee ku nool magaalada garowe ee caasimada puntland saare cabdi xuseen ayaa faahfaahinaysa madaxweyne ku-xigeenka maamulka puntland ilyaas cusmaan luugtood ayaa xariga ka jaray xaafadda howlwadaag oo ay dhistay hay-adda n r c islamarkaana lagu soo kordhiyay xafadaha magaalada garoobe munaasabadda xarig jarka ayaa waxaa kasoo qaybgalay wasiire ka tirsan maamulka puntland maamulka magaalada garoobe iyo xubno ka socday hay-adda n r c gudoomiyaha magaalada garoobe cabdiqaadir geedi ayaa ka warbixiyey xaafadan cusub ee laga hirgeliyay magaalada runta ilaahay baa mahad iska leh subxaana wa tacaala maantayna waafajiyey inaan soo gebagabayno shaqadii inoo socotay muddadii labada sano ahayd oo aan ku jirnay guryahan iyo dhismahoodii oo maanta aan runtii ku casugnay madaxweynaha iyo dowladda inay inoo xarig jaraan inala ogaadaan wixii aynu muddada wadnay mudan madaxweyne iyo mudanayaal waxaan rabaa inaan idiin sheegno meeshaan waxaa la yihahdaa xaafaddan howlwadaag waxaa laga dhisay kunguri sida laydiin sheegay maalinta aan shaqada bilaabay baan la bilaabay inaan hawshaan ka shaqogallo culeysyo badan kadib ilaahay baa na waafajiyey inaan maanta ay noqoto maalintii ugu dambayso xarigjarka ahayd dad ku nool dadka ku nool waxaa lagu qiyaasa ilaa shan kun oo qoys welina dad kale usii dhiman oo aan weli usoo soo ururin runtii dadkaas waxay ku noolaayeen nolol adag qofkii tagaana garanaya meeshaay ku noolaayeen roobka ma habaari jirin laakiin waa ka nixi jireen wax kalena ma aha daad baa qaadi jiray guryahaa ku daroori jiray culays baa afuuli jiray waxaa usii dheera nimanka tuugadayo sandaqadda intay hoos ka soo galaan alaabta ka xada gabdhahana ka kufsaday baa kasii darnaan jirtay alxamdu lilaah ilaahay maanta qof walba wuxuu degan yahay guri isaguu leeyahay oo sabra logadiista haysto dhanka kale madaxweyne ku-xigeenka maamulka puntland ilyaas cusmaan lugtoor ayaa bogaadiyey cid kasta oo ka qayb qaadatay dhismaha xaafadan marka hore waa bogaadinaynaa cid kasta oo ka qayb qaadatay mashruucan muhiimka ah oo ugu horeeyo gudoomiyaha degmada ahna duuqa caasimadda mudane geedi ee ay ku xigaan hay-adda n r c oo runtii aan ku ammaanayno shaqooyinka waaweyn ay puntland ka hayaan oo runtii mashruucan iyo mashaariic kale oo nolosha dadka taabanaya ayan waa ka qayb qaadatay iyo shirkadihii fuliyey iyo madaxdii maaragtay shaqooyinka si hoose ee ugu xirsaarayd runtii siyaasaddii puntland ahay dadka soomaaliyeed ee puntland ku nooli inay reer puntland yihiin la xuquuq yihiin helaan daryeelka iyo waxyaabaha xuquuqaadka ah ee ay reer puntland leeyihiin maanta markhaatigeeda waxaa furaya magaalada quruxda badan ee kuunka guri ah waa dhammaystiraya markhaatigeedii hore waxaa ahaa xildhibaan axmed oo idin ka mid ahaa haddana ahaa xildhibaan la doortay oo maanta golihii deegaanka aad ku leedihiin matalaad intaasna waxa weeye suuq ahaan waa ka muuqataan xaafadan cusub oo ka kooban kun guri iyo xarumaha loogu adeegi doono bulshada ayaa qayb ka ah mashruuca xal waara ee dib u dejin loogu sameynaya dadka barakacayaasha ah tababar sare loogu qaaday aqoonta dhallinyarada ee hanaanka doorashooyinka golayaasha deegaanka ayaa lagu qabtay magaalada muqdisho cabdifataah axmed macluw ayaa soo jeedinaya tababarkan oo ahaa mid sare loogu qaadayo aqoonta iyo xirfidaha dhallinyarada ah ee hanaanka doorashooyinka dimuqraadiga ah ee golayaasha deegaanka ayaa waxaa lagu qabtay magaalada muqdisho ee caasimada soomaaliya waxaana ka qaybgalay dhalinyarada magaalada ku nool agaasime axmed maxamed casayr oo ka hadlaya ahamiyaddii tababarkan in loo furay iyo sababaha dhalinyaradu ay yihiin kuwa ugu badan ee tababarkan loo qabanayo ayaa yidhi sidan tababarkan waxa uu ku saabsan yahay ama uu daara yahay maadaama dalku uu u jihaystay inay ka dhacdo doorasho qof iyo coda islamarkaana la magacaabay baarlamaanka la marsiiyey guddiga doorashooyinka heer qarana lala rabo in golayaasha degmooyinka ee dowladaha hoose iyo heer gobolba la dhiso sidaa daraaddeed waa muhiim in dhalinyarada caasimadda ee ka kala imaanaya aqoon-yahanada jaamacadaha ururada iyo heer gobol lagu tababaro qaabkay uga qaybgeli lahaayeen doorashooyinkaasi lagu soo wajahan gobolka banaadir sidaad og tahay waxaa la furay bishii sebtembar sanadkan gudihiisa maqaamka caasimadda oo halkan aad ku furtay sidaa daraaddeed kan waa wejigii saddexaad oo loo daardejinayo dhallinyaradu laftigooda in la weydiiyo ra'yigooda ku aadan haddii ay dhacayso doorashada si qaabkay uqayb- uga qaybgeli lahaayeen maadaama dalkeenu boqolkiiba toddobaatan iyo shan dhallinyaro uu yahay tababarayaasha bixinaya tababarkan oo xirfado gaar ah u leh muddana kasoo shaqaynayay howlaha ololaha tababarka doorashooyinka ayaa dhalinyarada ugu baaqay inay ka faa'iidaystaan fursadan oo ah mid ay si weyn ugu fahmi doonaan cidda ay dooranayaan iyo waxyaabaha ay ku dooran lahaayeen
si si kooban aan ugu soo daadego qodobadaan ku kabargarayn doono ama aan aan intaan joogna aan isweydiin doono waxaa ka mid ah horta in sare loo qaado fahamka dhalinyarada dhanka dastuurka iyo xaquuqaha asaasiga ay u leeyihiin inay codeeyaan Eh, dad badan waxaa laga yaabaa dastuurka waa maqleen inay weli akrinin marka qof kastoo soomaaliya oo qaangaaraya oo caafimaad qabo xaq wuxuu leeyahay in la doorto asagana wax dooran karo marka nambarka soomaaliya ugu badan oo dhalinyarada marka dhalinyarada ayaa la rabaa inay noqoto isbeddel ka geediga cusub oo doorashada qof iyo codka lagu guuraayo oo ingiliishka lagu yidhaahdo change of agent marka ilaa isbeddelka dhalinyarada ay ka bilaabataan ayuu u daaran yahay shirka aniga ka dhalinyaro ahaan waxay noo tahay fursad aada iyo aada muhiim u ah waayo xadkan wuxuu wuxuu soo jarayaa in- nidaamkii ku koobnaa odayaasha iyo siyaasiyiinta waxaan anaga ku celbixi karnaa maanta codkeena waxa aan arrintaas aada iyo aada ugu mahadcelinayaa madaxweynaha mudan mudane xasan sheekh maxamuud iyo in, baarlamaanka
maanta waxaa farxad noo ah in sare loo qaado xirfadaha dhallinyarada ee doorashooyinka qof iyo cod ee waddanka dhali doono runtii waxaan u mahadcelinaynaa madaxweynaheena soomaaliya oo ka ka shaqeeyey inay awoodda dhallinyarada iyo shacabka soomaaliyeed ay kusoo noqoto qofka ay dooranayaan ay gacantooda ay ku doortaan aysan cidna aynu ku eedin wax badan ayaan rajaynaynay inaan helno awoodda aan ku dooranayno qofka anaga na betelayo maantay farxad ayay noo tahay in aan maanta aan taagannahay halkii aan ka ka- ka ka raacnay magaaliga cumar faaruuq gudoomiyaha ururka dhalinyarada gobolka banaadir oo madasha ka hadlay ayaa dhalinyarada ugu baaqay inay markaani ay tahay markii ay ka faa'iidaysan lahaayeen awoodda codbixintooda islamarkaasina dalka uu u jihaystay nidaamka dimuqraadiga kaasi oo muwaadinka u ogolaanayo cidda uu doono inuu doorto cidda uu diidana ka socdo waxaan aada iyo aada maxaa lidahay idinku ogaadinayaa inaad mataqaanaa yacni gacmaha isqabsataan in aad maxaa layidhaahdaa xaqiina aadan marnaba ka tanasulina ogaada qofka siyaasiga ah ee maanta diidan in dalka doorashadiisa hore u socoto ee qof iyo cod iyo dimuqraadi laga dhigo waa qof ku tashanaya jeebka dowlado shisheeye damciisuna yahay inuu ku koro kursiga dowlado shisheeye dhaqaale ay bixiyeen berrina ogaada wuxuu u adeegi doono waa isla ayagaas waxay tahay marka inaan maxaa leedahay yacni dowladdeena ku taageerno ku garab galno tababaradan oo la xiriira maxaa la yidhahdaa arrimaha doorashooyinka iyo wacyiga iyo garaadhiska dhallinyaradana way socon doonaan hadduu ilaahay yidhaahdana maxaa la yidhaahdaa inaad adinkuna mataqaanaa ka qayb qaadataan oo mar walba maxaa la yidhaahdaa waxa aad barateen aad degmooyin usii gudbisaana waa mataqaanaa idinka rajeenayaa maxamed axmed diiri yabo gudoomiye ku-xigeenka amniga iyo siyaasadda ee gobolka banaadir oo soo gebagabeeyey khudbadaha tababarka laga soo jeediyey ayaa sheegay in dhalinyarada soomaaliyeed ay awood buuxda u heli doonaan inay iyagu ay ka dhex muuqdaan membarka siyaasadda maadaama doorashadu ay ku xiran tahay codka ka imaanaya bulshada soomaaliyeed waxaan soo gaarnay marka dowrkii dhallinyarada in la abaabulo aheed oo dhallinyaradu iyaguna ay qeybtooda qaataan waxaa soco doona tababaradaa soco doona waxaa soco doona wacyigelinta waxaa soco doona ayaamaha soo socdoo dhan dhal- dhallinyarada magaalada muqdisho intaa ka badan in la isku keeno meelo ka- kala duwana la isugu keeno loona diyaariyo sidii maaragta ay uga qayb qaadan lahaayeen doorashooyinka la rajaynayo inay bilahan ugu soo aadan ay dhacaan hadduu ilaahay yidhaah waa hubaal inaan gaari doono waxaa laga yaabaa inay dad badan isleeyihiin suuragalna noqon karto waa la suuro gelinaya hadduu ilaahay yidhaahdo suuragalna waa noqon doontaa wax kasta oo la isku dayo oo rag iyo rabbi loo kacana hadduu ilaahay yidhaahdo waa hirgalayaan hadduu ilaahay yidhaahdo maalmahanba magaalada caasimada ee muqdisho waxaa ka soconaya ololo ku aadan tababaridda dhanka tababarada ee doorashooyinka dalka bulshada deegaanka bula bardire ee duleedka magaalada kismaayo ayaa codsaday in wadooyin loo sameeyo waxaa soo jeedinaya warbixintaasi cabdiweli axmed hilowle deegaanka buulabardilna waxa uu ka mid yahay deegaanada dhaca waqooyiga magaalada kismaayo ee xarunta kumeel gaarka maamulka jubbaland waana deegaan ay degan yihiin barakacyaal kuwaas oo ay saameyn ku yeelatay saameyntii isbeddelka cimilada ah oo guud ahaan dalka siyaabo kala duwan uu saamaysay haddaba waa ku-aan qaar ka mid ah dadka deegaanka ayaa ka warbixiyey baahiyaha ay qabaan sheegay odagay askal wax buu ka sheegay n t edeed xagga amniga waa aadaa ugu fiican lah waxaa jira baahi fara badan oo deegaanka boolabartir asqaba gudoomiyaha waa sheegay meel lagu kulmo gurigaani ma iskale meel lagu kulmo xafiis ma qabno tuulooyinka intaan dhig meel aan lahayn xafiis aan lahayn male annagu waa xafiis la-aan aan nahay hayta ha nooga imaado amnisa anoo kale ha nooga imaado dawladda ha nooga timid xafiis ma qabno leerka in yaraa la keenay magaaladii tii kore dhaaf tii hoosees ma gaari waayo waxaa muhiim ah bulshada inay wada shaqeeyaan amnigu markay wada shaqeeyaan ayaa amniga uu sugmi karaa qof aan amni haysanina dee wax kastoos haysto caafimaad kastoos haysto cunto kastoos haysto hooq quruxsanoos ku jiro oo dhan amni hadduu haysanin qofkaasi waad ogtihiin inay waxbarasho lahaan karin dadkeedana si wanaagsan isku noolaan karin amni haddaanay lahayn alxamdulilah amniga waa ka fiicannahay ugu dambeyn gudoomiyaha deegaanka buulabardinleh ayaa sheegay in dadka deegaanka ay u baahan yihiin inay helaan waxyaabaha asaasigu ah bulshada oo ay ka mid yihiin xarun waxbarasho xarun caafimaad iyo xarun ay ku kulmaan bulshada ku nool deegaankaas sidoo kale waxa uu sheegay inay u baahan yihiin in maamulka uu hirgeliyo leerarka ku shaqeeya cadceedda maahan markii ugu horreysay oo dadka deegaanka buulabardinle ay ka hadlaan caqabadaha haysta iyo waxyaabaha ay u baahan yihiin markan dhegeystaal kusoo dhawaada xubinta sarafka iyo suuqada ay weriyeen saare cabdi xuseen mahadsanid haddii aan ku bilaabo sarafka lacagaha qalaad ee suuqyada magaalada jowhar ayaa boqolka doolar heerka qabashada la kala siisanaya laba milyan iyo sagaal boqol halka bixinta la kala siisanayo laba milyan iyo sagaal boqol iyo konton kun oo shilinka soomaaliga ah halka doolar mareykanka ayaa suuqyada magaalada jowhar la kala siisanaya sagaal iyo labaatan kun halka bixinta la kala siisanayo sagaal iyo labaatan dhibic shan oo shilin soomaali ah markan cayaaraha maxamed saalax ayaa sii wada jebinta rikoor kala duwan ee kooxdiisa liverpool iyo bermer liga xidiga moxamed saalax ayaa dhaliyay laba gool kulankii bermer liga ay ka badiyeen kooxda kubadda cagta man city labada gool uu dhaliyay moxamed saalax ayaa la macno ah inuu saalax dhaliyey laba boqol sideed labaatan gool inta uu joogay redis saalax ayaa ah xidiga afraad ee ugu goolasha badan taariikhda liverpool isagoo baacsanaya xidigo taariikhi ah xubintaasi ayaa ugu dambeysay guud ahaan warkay subax oo aad ka dhagaysanayseen raadiga haysanaya magaalada jowhar nabadgelyo